Xildhibaan Murjaan oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in wax lala yaabo ay tahay in Xasan Sheekh iyo madaxda kale ay xilliyada qaar dhahaan Itoobiya waa cadow saasoo ay tahay uu had iyo jeer u dhuunto Addis Ababa haddaba waa kan xildhibaanka warbaahinta la hadlaya waa la socda wasiirka gaashaandhigga wasiirka arrimaha dibadda dhammaantood meesha wada joogaan madaxweyne ugu horeeya etoobiya cadow ilaahay waa dhahdeen waa si cadow ilaahay dowladad darsnahay inaad dhahdo cadow ilaahay waa adina oo dhuumatid tonfor hours gaar u qaadata madaxweyneow haatanana dowladdii xeerkaas dhahday way u kala dhuumanayaan etoobiya si kastaba xaalku ha ahaadee madaxweynaha dowladda ayaa dhowaan u duulay dalka itoobiya isaga oo mar waliba ku laalaabta dalka itoobiya